Iqra Cabdi Guuleed oo ka mid ah gabdhaha waxbarta ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa la timid hal-abuur ganacsi oo nolosha reerkeeda ku maarayso. Waxyaabaha ay samayso Iqra ayaa waxaa ka mid ah samaynta xawaajiga cuntada, saabuun qubeyska, iyo uunsiga iyadoo ganacsigan ka maarayso nolosha reerkeeda. Radio Berla ayaa ugu warantay sida ay nolosha reerkeeda ugu maaraysay iyo caqabadaha ay la kulanto.
hadda waxaan kusoo kordhiyey barodhegtigeyga waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin uunsiga guryaha xawaajiga cunnada sidoo kale maaskeyga timaha oo bowdhar ah sidoo kale qadareenka jirka iyo saabuunta jirka dhammaan barodhegtigeyga waxaan ka sameeyaa waxyaabo dabiici ah dalkeena laga helo ujeedka iyo hadafka aan ka lahaana waxay tahay inaan kaga maarano waxyaabaha dibadaha nooga imaado oo kemikaliska ah oo wadankeena uu yeesho wax soo saar dalageenana aan u bedeli karno waxyaabaha barodhegtiga ah Ee, waxaan bilaabay labada kun labaatan iyo labadii ilaa haddana waan wadaa maasha allah waxyaabo badan baan kusoo kordhiyey oo hadda aan waan wado inaan waxyaabo badan aan kusii kordhi doono insha allah bulshada meel walba ay joogaan way igala soo xiriiraan ee, aaladda ee, facebooka page ayaan leeyahay sidoo kale tiktok aan leeyahay whatsapp way igala soo xiriiraan dhammaan meel walba ay joogaan waan gaarsiiyaa ee, barodhegtigeyga Ee, sidaas ayaan ee, iga iibsadaan bulshada meel walba ay joogaan sidoo kale markaan diyaarinaayo waqti badan baan geliyaa isbuuc laba isbuuc saddex isbuuc ay igu qaadataa inaan barodhegtigan aan soo saaro ileen caagtii waa inaad dalabtaa ee, aan ka dalbaa magaalada muqdisho sidoo kale fikradii diyaarintooda iyo dhammaan adiga waxay igu qaadataa isbuuc laba isbuuc adiga ugu badnaan saddex isbuuc inaan diyaariyo alaabahan dhammaan marka alxamdulilah ee, dhammaan dhalinta wax baratay ee shaqo la-aanta ah ee guryaha fadhiyo waxaan ku dhiirigelinayaa inay la imaadaan hal abuur ee wadanku wax kusoo kordhiyaan ay sameeyaan ee waxyaabo ayaga u qaas ah ee noloshooda reerkoodana ka maareyn karaan wadankana ay kusoo kordhi karaan wadankeena wax soo saar wuu leeyahay waxyaabaha laga helo dhammaan waa loo bedeli karaa barodhegti oo aan kaga maarmi karno waxyaabahaas dibadaha noogu imaado marka dhammaan dhalinta waxaan ku dhiirigelinayaa ee, inay la imaadaan hal abuur ee wadanka wax kusoo kordhiyaan ee, shaqo la-aanta magaalada ma jirto yacni qofkaasaa shaqaysan karo hadduu shaqo uu waayo marka waxaan ku dhiirigelinayaa bulshada ama dhammaan dhalinta wax baratay ee hadda wax ku waxbarashadooda ama waxbarashada dhameeyey inay hal abuuro ay la imaadaan qof walbo ase ayaa isdhisi karo ase ayaa wax yacni qorsheyn karo inuu la imaado hadafyo kala duwan ama barodhagtiyo kala duwan ee, inay la imaadaan wadanka kusoo kordhiyaan intaasna waa dhiirigelin aan u dirayo dhammaan dhalinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan Iqra ayaa ganacsigeeda waxa ay ku iibisaa hab online ah isla markaana waxaa ku xidhan bulsho badan waxyaabaha ay samayso.